kanaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta labaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha qaybtan waxaa lagu soo gudbinayaa sake qaybin laga sameeyey degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose goobta ayaa laga qaybiyey nicmooleyda oo allah ku manaystay ummadda soomaaliyeed oo isugu jira geela iyo ariga muuqaalka waxaad ku daawanaysaa qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay xoolo qaybinta laga sameeyey degmada xagar dadka la siiyey sakada ayaa isaga yimaaday degmooyin iyo tuulooyin hoos yimaada degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyagoona la hadlay kanaalka wararka alkataib al akhbaariya waxayna ka warrameen shucuurtooda ku aadan sakada la siiyey iyagoona u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab magacayga waa isaaq salaad xasan oo jooga degmada xagar maanta waxaa lii siiyey afar neef oo ari ah taxaddii aad bay u sarraysaa aad bay u fiican tahay mahaddaas alla iskale waxaan ku mahadsan maamulka islaamka wilaayadda waxaa lii siiyey lo' baa lii siiyey waana ku mahadsan tahay iminkaan iskaga bixinaa degmada xagar maasha allah xatayga maanta waxaa waaye alxamdulilah rabbilcaalamiin waa ilaahay ku mahadsan aadaan farxasan islaamka wilaayadda dhanna waa ku duceynaa insha allah maxamed garaad cabdullaahi halka aan joogaa magaalada xagar waxaa lii siiyey shan afar neef oo ari ah wiisii maamulka markii usii ugu horreysay ma waa markii labaad lii siiyey ways xasan aadan la yidhaaha alxamdulilaahi maanta sakawaadkaa nala siiyey geelaa nala siiyey maamulka islaamka ayaan khayran u rajaynaa maamulka walaayada islaamkana waa u mahad celinaa
janaalka wararka ayaa maalmo ka horbaahiyey qaybta koowaad ee taxanaha mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool qaybtii tan ka horreysay waxaa lagu soo bandhigay sake qaybiin laga sameeyey deegaanka weylmaarow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taasoo ay ka faa'iidaysteen dad badan isugu jira fuqarooyin masaakiin oo ku nool deegaanka weylmaarow ee u dhow degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose